asalaatu salaa salaa walaalayaal salaadda u kaaleya waxa uu leeyahay alleh subxaanahu wa tacaala fastabiquu lkhayraati ila allahi marjicukum jamiica khayraadka u soo hormara xagga rabbi ayaad u laabanaysaan dhammaantiin alleh subxaanahu wa tacaala waxa uu kalou qur'aanka uu ku leeyahay wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wajannatin carduha asamaawaatu waalardu uciddat lilmuttaqiin u soo degdega dembidhaafka goobaha laga helahayo oy ugu weyn tahay salaada jamaacada lagu tukado nabiga sala allahu wasalam mubaaraka calayhi waxaa ka sugnaaday xadiiskii abu daawuud uu warinayay laa yazaalu qowmun yata'akharuuna can asafi alawal xataa yu'akhirahum allahu fi nnaar qola ka suuli maayaan safka hore in ay ka soo gadaal marahayaan ilaa ilaahay naarta iyagana uu ku gadaal mariyo kana reebo dadkii mu'miniinta ahaa oo salaada u soo degdegi jiray sidaas awgeed waxaannu isugu baaqaynaa walaalayaal aadaanku sida uu u dhacahayo waad maqlaysaan dhinacyadiinnana uu ka yeerahayo isagoo idaacadahaya isugu jira masaajidda guud ahaanba waxaa nala habboon dhammaanteen marka inaannu fadhi kudiririyada iyo goobaha ganacsiga dhammaan aannu ka soo dareerno una soo dareerno goobaha ay ka yeerayso xayi cala asalaa xayi cala alfalaax war salaada u kaaleya oo liibaanta u kaaleya goobaha ay ka yeerahayaan waa inaannu ka soo dareerno ka istaaga fadhi kudiririryada soo xidha goobaha ganacsiga u soo istaaga goobaha liibaanta adduunyo iyo midda aakhiro intaba aad ka helaysaan waad ka dhimanaysaan meesha aad ka ganacsanaysaan dhammaanteenna waannu ka soconnaa adduunyada waannu ka dhimanaynaa u soo dhaqsada walaalayaal salaada haadaa wabillaahi towfiiq آمنت أن الآخرة لابد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية